arday isugu jirta wiilal iyo gabdho oo sanadkan ka qalin jebisay dugsiyada sare ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay jaamacadda beledweyne yuniversity ee degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ardaydan ayaa dhigan doona kuliyadaha caafimaadka waxbarashada teknolojiyadda iyo kuliyadaha kale ee ka baxa jaamacadda maamulaha jaamacadda beledweyne usaad axmed bagas ayaa raadiyo beerulo ugu waramay ardayda heshay fursadaha waxbarasho iyo nidaamka ay ku qaateen run ahaantii sanad kasta waxaan siinaa ardayda danta yar ama waxbarashada aan isa ka bixi karin minxooyin isugu jira qeybaha kala duwan ee maaragtay kuliyadaha jaamacadda hadda sanadkan oo sanadugsiidkan arday badan ayaa iskuullada kala duwan kasoo qalin jibisay ayaa waxaan siinay minxooyin kuliyadaha kuliyadda caafimaadka narsinka iyo midwifeka iyo sidoo kale waxay u badnaayeen kuliyadda waxbarashada oo ay qaateen biology chemistry iyo maxaa kudhaha daraasada islaamiya iyo qaar waxaa jira xataa i t ah oo ayaga naftooda oo oo i t-ga aada u jeclaa laakiin duruufo jira ay iskaga bixin karin ayaga naftooda aan scorship siinay marka arday badani ahayeen
waayahay ujeedkaa u sameyseen fursadaha waxbarasho ardaydan aad u siiseen maxayta
ujeedada ardadan aan u siinay waxbarashada ama deeqda waxbarashada waxay tahay ardaydii oo kasoo qolinjibis dugsi sare oo haddana aanan awoodin inay qarashaadkii jaamacadda kululaha iska bixiyaan in maaragtay ardaygii waxbarashadii uusan ugu harin lacag maxiisa uusan ugu harin iyo ayagoo inta badan qoysas danyar ah kasoo jeeda oo duruuftaas annagoo maaragtay la qaybsanayna ayaa waxaan siinay deeq waxbarasho ah sideeba kusoo fuushaa ardaydaan
ardayga waxaan kusoo xullaa inta badan waxaan geynaa iskuullada maamulayaasha u geynaa warqada waxaan dhahnaa hadba ardaygii mudan oo maxaanku dhahaa isleedihiin duruuf dhaqaale idinka intaasna soo haayay bal noo soo dira marka inta badan waxay nooga imaadeen iskuullada maamulka usoo qoraya warqad kadib annaga noo imaanaya annagana qaabkaasaan ku siinaynaa waay ardayda fursadaha waxbarasho ka hela jaamacadda labada kun shan iyo labaatan galka labaatan maxaa kula dardaarmaysaa
arda waxaan kula dardaarmayaa maadaama jaaniskan ay heleen ay fursadaan ay heleen inay ka faa'iidaystaan waqtigooda ay ka faa'iidaystaan jaamacadda ay ka faa'iidaystaan macallimiinta ay ka faa'iidaystaan qaar ka mid ah ardayda heshay waxbarashada ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin iyagoo ka mahadceliyey kana mid ah ardayda sanadkan kusoo biirtay jaamacadda beledweyne kuwaas oo ka helay waxbarasho free ah aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaan maamulka macalimiinta qaybeeda kala duwan sida quruxda badan ay iisoo dhoweeyeen iyo jaamacadda sida ay igu soo dhoweeyeen wayna ku mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideyso doono waxbarashada freega ah ee isiisay jaamacadda beledweyne jaamacadda beledweyne ayaa sanad weliba waxaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka hela ardayda danta yar islamarkaana ka soo baxa dugsiyada sare ee ku yaala magaalada